بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam weliba khaasatan awaakhirkeedii meelihii gebagabada wax yar baa inoo dhiman baxdigan waxaynu kaga hadlaynaa waa almabxathu athaalith walcishruun baxdiga saddex iyo labaatanaad wey waxaynu kaga hadlaynaa ikhraaju bacthi nnaar min duriyati aadam ama waxaad odhan kartaa kam yadkhulu annaar min duriyati aadam meeqa ayaa gelaya duriyadda nebi aadam naarta jannada se meeqaa gelaya arrintan waxaa ku sugnaaday axaadiid saxiixa sariixa uu nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wassalaam horay waataynu aayadihii u soo marnay qur-aanka ahaa oo uu ku dhaartay ibliis fabicizatika la uquyannahum ajmaciin ballan waxaan ku qaaday inaan dhumiyo kulligood ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ilaahayna waa dhaartay markaas oo waxa uu yidhi qaala falxaqu walxaqa aquul laamla'anna jahannama minka wa minman tabicaka minhum ajmaciin ballan anna waxaan ku qaadayba cid alla ciddii ku raacday inaan naar ku guro oo aan jahannamo geeyo aayad kalena ilaahay wuxuu inagu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuh ilaa fariiqa min almu'miniin in yar baa marka mu'miniintu waa koox yar wa zaman walba oo waxa weeye nabiyullaahi aadam duriyaddiisii ilaa qiyaami saaca zaman walba oo la joogo mu'miniintu waa wax yar wa waxa badan waa gaalada nabiyullaahi nuux calayhi salaam in yar baa rumeeyey oo waxa weeye wamaa aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa rumeeyey intii yaraydoo doonta lagu qaaday qoomkiina waatii la halaagay iyagoo gaala nabiyullaahi huud saasoo kale kulli saalix luud nebi kasta markii qisadiisa laga sheekeynaya waxaa arkaysaa in yar baa rumeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam saasoo kale ummadda intii badnayd ma rumaynin sababtu waxa weeye caalamka maanta markaa fiirisid intaasoo bilyan weeye toddoba bilyan ayaa la sheegaa inay ku dhow yihiin ayay muddo hore sheegayeen maantana inay ka badan yihin baaba dhici karta hal baa lagu sheegaa bilyan melyan maaha waa bilyan hal bilyan iyo wax yar baa lagu sheegaa muslimiinta muslimiintaasoo dhanoo la isku daray weeye kii sunno ku taagnaa iyo kii bidca xataa waa haddii shiica lagu daro marka wixii muslim sheegtaba waa wax yar wa markii loo fiiriyo dhinaca kale marka caalamka maanta aynu u jeednaba ayaa waxa weye gaalo u badan weligeedna saasay ahayd ilaa qiyaama saacana saasay ahaanaysa idan marka arrintaasaa marka axaadiid baa ku sugnaatay inay dadka waxa weeye aakhira marka la tago kunkii qof inay naarta gelayaan sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal inay naarta gelayaan hal qofna uu jannada gelayo axaadiidna waxaa ku sugnaatay boqolkiiba hal baa jannada ka gelaya inta kalena naar baa loo dareerinaya idan axaadiidtaasaynu marka soo qaadanaynaa waa waciid shadiida waa atarhiib waa cabsigelin wa qofka muslimka inuu dadaalaa la rabaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu arrintaa ka hadlayey uu arrintaa tilmaamayey awalu man yudcaa yowma alqiyaama waa carasaadkii baa la taagan yahay khalqigii oo dhan ayaa carasaadkii taagan waa maalinta qoraxda la soo dhoweynayo qof walba dhididkiisu bad ku noqonayo bankii baa la taagan yahay aakhiro ayaa waxaa loo yeerayaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay uu dadka inuu kala saaro wixii naar loo dareerin lahaa naar loo dareeriyo wixii janno loo dareerin lahaana janno loo dareeriyo oo nebigu uu shafaaco qaado uu yidhahdo ilaahay ummaddan kala dareeri muddo markii halkaa la taagnaado waina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun maalin dheer halkaa markii la taagnaado kun sana u dhiganta ayaa awalu man yudcaa waxaa loo yeerayaa kan ugu horeeya aadam calayhi salaam ilaahay baa u yeeraya markaasuu ajiibaya dadkoo dhan baa marka eegaya markaasaa lagu odhanayaa haadaa aadam calayhi salaam wa aabihiin aadam wakaa way eegayaan marka dadkii oo dhan khalqigii oo dhan gaal iyo islaam iyo munaafiq ba halkaasaa la joogaa waa la eegayaa cidna kama maqna min aadam ilaa qiyaami saaca wax alla wixii ka farcamay markaasaa waxaa ilaahay ku oranayaa akhrij soo saar min duriyatika bactha naar naarta intii geli lahayd man yadkhulu jahannam intii jahannamo geli lahayd ka soo saar duriyadaada markaasuu wuxuu leeya yaa rabbi kam meeqaa gelaya aniga maxaan ka garanaya dee cilmi qeyb miyuu ogye waxaa halkaa dhooban inay muslimiin yihiin ay gaala yihiin ma u kala garanayo ilaahay ow meeqa meeqaa gelaya naarta markaasaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal naarta u dareeri markaasaa la naxaya wax saxaabadii waa naxeen marka markuu nebigu saa yiri oo rasuulku ilaahay hal mid oo ka mida boqolkiiba markii janno aado sagaashan iyo sagaalna naar galaan yuu noqonayaa qofkaas soo dhibaato maa waa la naxay marka aad baa loo naxay markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam inna ummatii yowma alqiyaama ummaddaydu maalinta qiyaamaha fil umam ummadaha waxay ku tahay markii laisku dhex daro ka shacrati albaydaa sidii tin cad oo fi thawri alaswad dibi madow hal tin oo cad oo ku yaaloo kaley noqonaysaa ummaddaydu waa ummat lijaaba ma aha ummatu dacwa ummadda nebi maxamed labaa loo qaybayaa ummatu dacwa oo gal iyo islaamba nebiga waxa weye waa ummaddiisii waa ummatu dacwa qaarna waa beeniyeen qaarna waa rumeeyeen marka ummatul ijaaba baa la yidhahdaa muslimiinta qofkii ajiibay oo nebiga raacay ummatu ijaaba la yidhahdaa marka ummadda nebiga ajiibtay oo raacday oo rumaysay sidii tin cad oo dibi madow dhabarkiisa ku taala oo kalay noqonaysa haddee tima madow iska daa dibigaa dhanoo wada dhogortaahe hal qof oo madaxiisu madow yahay wiil labaatan jir oo maanta madaxiiso dhan wada madow yahay hal tin oo cad hadduu ku dhex jiro maxaa laga garanaya wax laga arki mayo idan waa qaliil marka ummadda nebi maxamed ummadihi o dhan marka la isku keeno waa qilla waynuna arki doonaa xadiidka dambea inoo caddayn doona qiladaasi meesha ay ka imaanayso marka dhib ma leh oo waxay halkaasay ka imaanaysa xadiidkaa marka ayuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam oo uu yiri ummadaydu waa wax yar ayay noqonaysaa maalinta qiyama xadidka imam albukhaari baa werinaya lix kun iyo laba boqol iyo labaatan iyo sagaal raqamka baa ku werinaya xadiid kalaa sii tafsiilinaya oo riwaayad kalaa sii caddaynaysa waxay riwaayaddaa odhanaysaa markii lagu yiraahdo aadam soo saar ee ahlunaarkii ayuu wuxuu odhanayaa meeqa ilaahayow kam markaasaa waxaa la odhanayaa kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta u dareeri hal midna jannada ayuu gelaya markaasuu nebigu waxa uu yiri fa cindaha yashiibu sabiy yashiibu sagiir waa maalinta madaxuu caddaanayo qof walboo saqiir ahaa waa maalinta waxa weeye maaragtay dadkii oo dhan naxayaan wa tara naasa sukaara dadkii o dhan oo iyagoo sarqaansan baad moodaysaa aayaddii qur-aanka fi suurati alxaj yaa ayuha annaas yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim yowma tarawnaha tadaalu kulu murdicatin cama ardacat وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد marka qiyaamuhu markuu dhacayana dadko dhan waa naxayaan markii halkaa la yidhahda naara la isku dareeriyana kulli waa la naxayaa qof walba marka madaxa caddaanaya markuu naxo hadde ma kunkaad geli doontaa mise jannaa laguu kaxayn waruma haysid markaasay saxaabadii naxeen yaa rasuulku ilaahayow yaa noqonaya xabaddaa keliya markaasuu wuxuu yidhi nebigu abshiruu bishaaraysta fa ina minkum rajulan hal nin oo idinka mid ah jannada loo kaxaynaya wa yajuuj wa majuuj wa min yajuuj wa majuuj alfun kun yajuuj wa majuujana naarta loo kaxaynaya yajuuj wa maajuuj waa laba qoom oo gaala ah oo fara badan oo aad iyo aad u fara badan waa tan fii suurati kaafi ka sheekayso dalqarnayn inuu halkaas ugu tegey uu derbi ku xiray marka waa ummad fara badan baa ley waana wada gaala ley ummaddaa marka waa min duriyati aadam bay ka yimaadeen qisatu nuux bay inoogu imaanaysaa inay min duriyati aadam yihiin oo ka yimaadeen wiilashii nebi nuux mid ka mida inuu dhalay halkaasaan ku caddayn doonaa oo culummadu ay caddeeyeen idan waa gaaladaa faraha badan oo waxa weye tirada badan ayay ka mid yihiin marka dad baa maanta waxay yidhaahdaan yaajuujka maajuuj la sheegaya waa jaynaha ma aha jaynuhu waa innagaa maanta u jeedno oo u tegayno oo inoo imaanayaan oo ku dhex jirna ma aha yaajuuj wa maajuuj dhulkay joogaan derbi baa ilaahay ku xiray halkaasay joogaan oo ay qodaan nebigaa noo sheegay maalin walbay derbigaa qodaan markii wax yar derbiga ka dhiman yahay bay yidhaahdaan birri baan usoo noqonaynaa insha allahna ma dhahaan maalinta ugu dambaysa ilaahay ugu talagalay inay soo baxaan ayay insha allah odhanayaan markaasay adduunkao dha cagta marinayaan waxba kaa adduunkao dha waa baaba'aya markaa marka kun baa naarta loo kaxaynaya hal qof oo ka mida muslimiintiina jannadu aadaya idan xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay inay aad iyo aad u fara badan yihiin dadka naarta gelaya amaa ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebigu waa sii bishaareeyo waxa uu yidhi sida xadiidka imaamu muslim iyo bukhaari iyo warinayaan axmed iyo waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa ummaddaydu dadka jannada gelaya ummaddaydu inay noqoto afar meelood oo meel inay noqoto oo ahlu jannaha waa ummatulijaaba inta i raacday oo aniga ajiibtay inay dadka jannada gala ay noqdaan afar meelood oo meel markii afar loo qaybiya ahlu jannaha inay ummadaydu meel noqoto haddana wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa inay saddex meelood oo meel noqdaan oo kasii bataan intii hore haddana waxaan rajaynayaa aakhirkii nebigu wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa oon ilaahay ka rajaynayaa inay kala bar noqdaan oo dadka jannada gala kala bar ay ummadayda noqdaan idan xadiidkaana wuxuu caddaynayaa jannada waxa u badan ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam waayo ummad badan baa nebi moxamed rumaysay nebiyadii hore laakiin ummad yar baa rumayn jidhay xadiid dheer buu nebigu inoogu tilmaamay in waxa weeye la tusay waxa weeye curidat calaya alumam markuu lahaa ummadihii o dhan baa la iisoo bandhigay markaasaan waxaan arkay nebi wa macahu rajulun aw rajulaan laba qof keliyaa rumaystay ama hal qof nebi baan arkay mise cidiba ma rumayn waa keligii markaasaan arkay ummad fara badan markaasaa waxa lagu yidhi waa ummaddii nabi muuse haddana dhinaca kalean fiiriyey oo meel walba buuxiyey saa la yidhi haadihi ummatuk marka ummadda nebi maxamed rumaynaysa oo waxa weeye aakhiro way badan yihiin jannada dadka gelayana waxa u badan ummadda nebi maxamed allahuma ijcalna min ahli aljanna ilaah naga mid dhigo ummadda jannada gelaysa qaabkay u eg yihiin iyo dadka ahlu jannahana insha allah waa tilmaamaynaa qodobka ku xiga alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin